walibaa haragal ku jiray deegaanka cusub ee qooley usoona deegaankaas marshay horahay tuulo balse hadda dadkaan arageen inuu ka dhigadan deegaan maadaama dowlad goboleedka jubbaland yeen aqoonsatay deegaannimo walibana mas-uuliyiin sharduwan lahanka dhowa aysi heer sare e maadaama iyo wadeen guddoomiyaha deegaanka iyoona bulshada ka nool deegaanka iyo tuulooyinka hooskoyow harag jarowka usanhay maalin taariikhiye waxaana ku mid ah qayb ogeyshaldowanaye ee ku qaybgalay haragjarka iyo wayba ku hadalena baahyo ku jira deegaanka iyoona codsadeen in la dhisa iskuulo xarumo caafimaad iyo ceelal iyo ku helayeen biyimay maadaama dadka deegaanka nindhow ayna gooblo ku helo biyimay islamarkaasna iyoon dhaansadayeen meelo kudhadheer sida hadda uu guddoomiyaha noo sheegay weynaha axmed maxamed islaam iyo madaxweyne ku-xigeenada maxamuud sayid aadan iyo wasiirada iyo baarlamaanka waxqabad ee jubbaland waxqabadkooda wuuna soo gaaray muxuu nagu soo gaaray qolay tuulay ahayd deegaan baa loo aqoonsaday ayadoo deegaan ballaaran ku fadhido maashaa allah tuulooyin badanna ay hoos tagaan insha allah wax kasii badanna waan ka rajaynaynaa odayaasha ceel cuday baan ka tirsanahay waxaan meeshan rabaa inaan kaga hadla arrin dhibaatoo ka jirta tuulada tuulada waa abaarihii dad xoolo dhaqatay ahayn abaaray soo mareen xoolihii way ka dhammaadeen marka dhibaataan ku qabnaa aad iyo aad baan u dhibaataysanahay mar horena codsiyo waan diranay wax noogu soo jawaan maana arag waxbarashaan u baahannahay waxbarashadii hadda waxbaan is-abaabula annaga oo geed hoosi baan wax ku dhigannaa macallinkii mushaari ma leh sidii qur-aanka loo dhigan jiray baan ari u ururinaa bishii marka waan dadaalay annagu xagga annaga sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dowlad goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalka soomaaliyaba inay waxbarasho iyo biyaha iyo xagga caafimaadkaba si caadiga oo mudawacanimaha ay nooga kaalmeeyaan
inay wasaaradaha ka jiro jubbaland ama gobolka galajir inay wasaarad kasta u timaado shaqadeedana ay dabagal ku samayso soona dhamaystirto baahiha adeega looga baahan yahay maada halkan biyahan cusbo waayo biya cabi kara ma aha waa soo aragteen tuulooyinkaa soo mara dhibaatada ka jirto dameeraha meeshay biyaha ka keenhayaan